faysal dhaaf xuseen reediyo cadaadow magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed daa cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radiyow cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane rediyow cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif rediyow cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton rediyow cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta rediyow cadaado magaalada muqdisho
cabdirasaaq maxamed sheekh siraad cabdirasaaq wadani rediyo cadaado magaalada kismaayo
cabdikhatar cabdiraxiin ibraahim raadiyo cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan rediyo cadaado afguye
cabdilmajiid cabaas aadan fantastic rediyo cadaado magaalada kismaayo
amaalqaajo rediyo cadaado garowe
bashir cabdulahi cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxye cabdirasaaq soofe rediyo cadaado magaalada baardheer ee gobolka gedo
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar
bismillaahi raxmaan raxiim habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada qodobada warka habeen ee raadiyo cadaada caawi kuwada ugu dooron madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo ka qayb gala furitaanka shirka iskaashiga ruushka iyo wadamada afrika oo ka furma dalka ruushka ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane xasan cali khayre oo qaabilay wafdi ka socday qaramada midoobey iyo midooda afrika oo ay hogaaminaysa ku-xigeenka xogayaha guud ee qaramada midoobey guddiga doorashooyinka galmudug oo dhowaanay ku dhawaaqday wasaaradda arrimaha gudaha soomaaliya oo dhuusamareeb gaari iyo kulamo lagu wada inay la qaataan wasiirka arrimaha gudaha iyo mas-uuliyiinta ugu sarraysa galmudug taliska booliska magaalada dhuusamareeb oo ku dhawaaqay howlgallo amniga lagu xaqiijinayo uguna baaqay shacabka magaalada dhuusamareeb iyo deegaanada ku dhow inay ciidamada kala shaqeeyaan amniga kalfadhiga xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya maantii hortegay wasiirka maaliyadda xukuumadda soomaaliya kana dhegaysteen xagga ay maraysa deencafinta soomaaliya madaxtooyada maamulka somalilan oo si adag uga jawaabtay eedeymo u jeediyey guddoomiyaha xisbiga wadani dowladda maraykanka oo sheegtay inay ku fashilantay dagaalkay kula jirta ururka al-shabaab ee ka dagaalamay gudaha soomaaliya saldhig cusub oo boolis oo laga hirgeliyay garoonka diyaaradaha ukhaliif ee magaalada baledweyne xarunta gobolka hiiraan madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo u magacaabay agaasimayaal cusub qaar ka mid a wasaaradaha maamulkaasi qodobada caalamka warka habeen caawi aad maqli doonteena waxaa ka mid a dowladda shiinaha oo casuuntay wafdi ka socda taalibaan iyo madaxweynaha dalka turkiga rajab tayo ordogan oo sheegay inaysan reer galbeedka ku cabsigelin karin maxayiraada hubka qodobadaas iyo qodobo kale waxaad ku dhegaysan doontiin warka habeen ee raadiyo cadaada dhegaystayaal
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale habeen wacan oo wanaagsan dhegaystayaal waa habeennima arbaca sii baxaysa qabisna soo gelaysa taariikhda ay ku astaysan tahay labaatan iyo saddexda bisha tobnaad sanadka laba kun toban iyo sagaalka faahfaahinta warka oo dhan caawi waxaa la diyaara xasan axmed maxmed xasan khasaaro mahadsanid mahad habeen wanaagsan imkii haatana kusoo dhowada warkii oo dhan madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ka qaybgalay furitaanka shirka iskaashiga ruushka ee wadamada afrika oo maanta ka furmay magaalada soji ee ku taala galbeedka wadankaasi ruushka maad nuur axmed warsasoraha caawa ayaa warkan faahfaahinaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ka qayb galay shirka kulanka furitaanka madaasha dhaqaalaha ruushka iyo afrika oo socon doona saddex iyo labaatanka ilaa afar iyo labaatanka bishan aanu ku guda jirno shirka oo ay soo qabanqaabisay dowladda ruushka ayaa waxaa ka qayb galaya inta badan wadamada afrika waxaana si wada jira u furay madaxweynaha dalka ruushka iyo dhiggiisa dalka masar cabdulfataax al casiisi gudoomiyaha ururka midooda afrika wasiirka arrimaha dibadda axmed ciise cawad oo qayb ka ah wafdigu hogaaminaya madaxweynaha soomaaliya kana qayb gala shirkaasi ayaa sheegay in looga hadlay soo bandhigidda iskaashiga iyo horumarinta dhaqaalaha ruushka iyo afrika shirkii maanta wuxuu ku furmay shir soo bandhigid horumarinta dhaqaalaha iyo iskaashiga dhaqaalaha afrika dalalka afrika iyo ruushka shirkaas oo madaxweynayaashii oo dhamme ay ka soo qayb galeen shirka waxaa furay oo ka hadlay madaxweynaha ruushka valadimir putin iyo madaxweynaha masaarida elsisey oo ah guddoomiyaha ururka afrika ee sanadkan waxaa kaloo jiray banelo ka sheekeynaya xiriirka afrika iyo xiriirka dhaqaale ee afrika iyo ruushka heerka uu marayo caqabadaha mararka qaarkood haysta iyo opportunitieska ama fursadaha jira marka shirku maanta intaas ayuu ku saabsanaa forumkaas dhaqaale laakiinse shirka madaxda wuxuu furmayaa si rasmia u furmayaa berito madaxweynayaasha ruushka iyo masar ayaa khudbado kala duwan ka jeediya shirka iyagoona soo bandhiga heerka ay la egtahay xiriirka ka dhexeeya dalalka afrika iyo waddanka ruushka iyo caqabadaha ku horgudboon madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa lagu wadaa inuu kulamo kala duwan la qaato madaxda ka soo qayb gasha shirkaasi ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya xasan cali kheyr ayaa maanta qaabilay wafdi ka socda qaramada midoobey iyo midowda afrika oo ay hogaaminaysay ku-xigeenka xogyaha guud ee qaramada midoobe mar kale warsosaaraha caaway mahad nuur axmed ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali kheyre ayaa xafiiskiisa ku qaabilay wafdi heer sare oo ka socday qaramada midoobe iyo midowda afrika oo maanta booqasho ku yimid magaalada muqdisho caasimada dalka ku-xigeenka xogayaha guud ee qaramada midoobey aamine maxamed iyo ergega gaarka ee midowda afrika u qaabilsan arrimaha haweenka nabadda iyo amniga ayaa hogaaminaya wafdiga kulan ay wada qaateen ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali kheyre iyo wafdiga ka socda qaramada midoobey midowda afrika ayaa goobjoog waxaa ka ahaa wasiirka haweenkii xaquuqul insaanka xukuumadda federaalk soomaaliya loogana hadlayay dhismaha nabadda iyo xasilinta khilaafaadka iyo saruqaadidda doorka haweenka ay ka qaadan karaan siyaasadda dalka ku-xigeenka xogayaha guud ee qaramada midoobe aamine maxamed iyo ergega gaarka ee midowda afrika u qaabilsan arrimaha haweenka ayaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya uga mahad celiya soo dhoweynta waxayna ku bogaadiyeen guulaha muuqda ee lagu tilmaami karo dhanka amniga dhismaha nabadda iyo xaquuqul insaan iyo dhiirigelinta haweenka inay sii laba jibaaraan xukuumaddiisa wasiirka haweenkiiyo xaquuqul insaanka xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa intaasi kadib waxay sharaxaad ka bixisay kulanka ay la qaateen wafdiga uu qaabilay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya annaga horta ka wasaarad ahaan imaatinkooda aad bay muhiim noogu ahayd sababtoo ah waxa ay taabanayaan arrimaha oo wasaaraddu ay ka shaqayso waxaan ka hadalnay axdigii haweenka soomaaliyeed ee aan soo saarnay kadib shirkii la isugu yimid bisha maarso oo ay ka mid yihiin waxyaabihii ka soo baxay oo ay haweenka soomaaliyeed ay ku weydiisanayaan ay codsanayaan arrimo badan sida ka qaybgalka siyaasadda arrimaha dib u eegista dastuurka iyo hamiyaddu ay ku leeyihiin waxyaabaha ay rabaan inay ka qabtaan shir aad u wanaagsan buu ahaay kasoo wadan ahaana runtii muhiimad weyn ayay noo tahay inay maanta nasoo nasoo booqdaan dadka ugu sarreeyo midowda afrika iyo ku-xigeenka xoghayaha guud ee qaramada midoobay waxay kaloo naga ballan qaadeen in ay ka haween ahaan ayna garab taagan yihiin ayagoo isticmaalaya xafiisyadooda sidii horumar loogu gaarsiin lahaa haweenka dhinaca doorashooyinka ka wasaarad ahaan waxaan kala hadalnay muhiimadda aan ka leenahay iyo howlaha aan ka wadno iyo aan ka suubin doono sidii haweenka soomaaliyeed ka qaybgalka siyaasadoodu ilaa hadda meesha ay joogaan meel ka sarraysa inay tagaan sidoo kale sidii haweenka iyo dhallinyarada gabdhaha ah iyo wiilashaba sidii maaragtay jawiga wanaagsan ee socda waddanka ka socda ay uga noqon lahaayeen xubno aad u firfircoon waxaan ka hadalnay constitutionka inaan rabno in koobto la geliyo iyo inaan ka wada shaqayn doonno waxayna noo ballan qaadeen inay siday soomaaliya u garab taagnaayeen haddana arrimaha haweenka inay si wanaagsan ay noogala qaybgeli doonaan
guddiga doorashooyinka ee deegaanada galmudug oo dhowaan ay soo magacowday wasaaradda arrimaha gudaha federaalk ee dibshinta ee dowladda federaalk soomaaliya ayaa maanta soo gaar dhuusamareeb waxayna kulamo ay la qaateen wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalk ee dibshinta ee dowladda federaalk soomaaliya oo magaalada dhuusamareeb ee galmudug u jooga xalinta khilaaf ka dhashay soo magacaabistooda dhinaca kale taliska ciidanka booliiska ee magaalada dhuusamareeb ee galmudug ayaa ku dhawaaqay howlgalla ammaanka lagu sugaya shacabka deegaanada galmudugna ugu baaqay inay la shaqeeyaan hay-adaha ammaanka ee magaalada dhuusamareeb ee galmudug mahad nuur axmed ayaa warkan faahfaahinaya magaalada dhuusamareeb ee caasimadda maamulka galmudug waxaa maanta gaaray xubnaha guddiga farsamada iyo dhismaha maamulka galmudug oo ay dhowaan magacowday wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta xukuumadda federaalk soomaaliya guddigan oo ka kooban saddex iyo toban xubnood ayaa waxaa garoonka diyaaradaha dhuusamareeb ku soo dhoweeyey mas-uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug waxaana la geeyey xarunta shiir kale ee ah hoolka ay doorashooyinka lagu qabanayo xubnaha guddigan ayaa bilaabi doona kulamo ay la qaadanayaan qeybaha kala duwan ee bulshada iyo wasiirka arrimaha gudaha soomaaliya oo xilligan jooga magaalada dhuusamareeb dhinaca kale taliska booliiska magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug ayaa soo saaray qorshe lagu sugaya amniga inta halkaasi ay ka socoto howlaha la xidhiidha doorashooyinka taliyaha booliiska magaalada dhuusamareeb ahna taliyaha xasilinta cabdulaahi xasan macalin ayaa sheegay in mar walba ay wadi doonaan howlgallada lagu sugaya amniga caasimadda galmudug waxa uu sheegay inay ammaanka magaalada dhuusamareeb yahay mid la isku halayn karo islamarkaana ay korri doonaan inta ay socoto doorashooyinka galmudug ugu dambeyntii bulshada ayuu ugu baaqay inay ciidamada kala shaqeeyaan sugidda amniga guud ahaana caasimadda iyo deegaanada hoostaga waxaan rabaa inaan la wadaagno bulshada reer galmudug waxaan joognaa caasimadda galmudug dhusmareeb waxaan soo dhoweynay saakay ee guddiga doorashooyinka ee galmudug xaaladda boqolkiiba boqol amnigu uu fiican yahay waxaan rabnaa bulshadu inay la shaqayso laamaha amniga si loo helo horumar amni horumarka ciidamada amnigu ay sameeyaan wuu badan yahay deegaanada muxuu ahaa caasimadda hoos yimaada ayaa amniga laga ciidamada amniga ka shaqaynayaan caasimadda gudaheeda ka shaqaynayaan baaritaano ayay wadaan runtii ay kula dagaalamayaan muqaadaraadyada iyo waxyaabaha amniga liita ku ah marka waxaan dhihi karnaa heerka amnigu boqolkiiba boqol waa aad u fiican yahay ilaahay baana mahadda iskale dadka reer galmudugna waxaan leenahay sidaas oo aad ugu sii dhawaataan waaye marka qof walba muwaadin ah waxaa waajib ka saaran amniga wuxuu xaq u leeyahay inuu amnigii sugto wixii uu arkana uu noo soo sheego si markaas amniga iyo bulshadu ay isku mid wax uga qabtaan imaatinka wafdigan ayaa ku soo aadaya xilli uu madaxa xukuumadda galmudug sheekh maxamed shaakir cali xasan uu shalay ku dhawaaqay guddiga farsamada galmudug waxaana la ogeyn siday u bilaabi doonaan howlahooda shaqo u yimaadeen magaalada dhuusamareeb kala fadhiga xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa maanta waxa ay hortegay wasiirka wasaaradda maaliyadda dowladda federaalk soomaaliya waxaana ka dhageysteen xagga ay marayso danacafinta soomaaliya kulanka aqalka sare ee baarlamaanka federaalk soomaaliya ku yeeshan xarunta aqalka sare ee kala fadhiga lixaad kulankiisa labaad ayadoo ajendahasan uu ahaa akhrinta koowaad ee antisharciyeedka dalka dakhliga guud ee qaranka asixinta xubin cusub oo ka mid noqonaysa guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka qaranka kulankaas waxaa shir guddoominaya guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalk soomaaliya cabdi xaashi cabdulaahi sidoo kale waxaa goobjo uu ku ahaa gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalka sare ee baarlamaanka federaalk soomaaliya cabshir maxamed axmed cabshir baqaari gudoomiye ku-xigeenka labaad senator mawlid xuseen guhaad wasiirka wasaaradda maaliyadda dowladda federaalk soomaaliya ayaa golaha ka u araqriyey akhrinta koowaad indisharciyeedka dakhliga guud ee qaranka wasiirka ayaa marka hore si faahfaahsan uga hadlay halka ay marayso hanaanka dancafinta soomaaliya isagoona sheegay in daynta dalka lagu leeyahay ay gaarayso shan milyan oo dollar dayntaas oo la qaatay intii u dhexaysay sanadkii kun sagaal boqol lixdan shantii ilaa sanadkii kun sagaal boqol siddeetan iyo sideedii wasiirka wasaaradda maaliyadda dowladda federaalk soomaaliya cabdiraxmaan ducaale beyle ayaa u hanjabay in maxkamad ay la tiigsan doonaan ciddii dambe oo soomaaliya ku sheegtay inaad tahay waddanka umsa maasuq badan caalamka wasiirka ayaa wuxuu sheegay in dowladda federaalk soomaaliya ay ka holan tahay sida waddanka looga dhammayn lahaa xubnaha musuqmaasuq caadaystay ee ku nool waddanka soomaaliya marka waxaanu hanqal taagayni ee waxaanoo dhan u wadnaa diinta lanaga cafiyama iminka diinta ma bixine yaa iminka diinta ma laakiin albaab weyn oo future-keena ku qufulan weeyaan hor yaalla dhinaca inaan iskaga durkina weeyaan meesha ka bixi karno yaa midka labaad aan rabnaa waxa weeye arrinta dayn cafisku waxay ina bartay discipline yaa nidaam bay ina bartay yaa nidaam nidaamka haddaad soo mari weydo dadka lama falgeli kartid baa yaa layna yidhi ilaa weligeen baa waxaa la yidhahaa soomaalida laguma kalsoonaan karayo ya laguma kalsoonaan karayo waxba looma dhiibi karayo waxay saxeexaan warqada kama ka vaaligoodu warqada maaha vaaligoodu baa boqol jeer layna yidhi dhulkana ku qoran tuugta ugu waaweyn wayaan baa layna yidhi Ya, boqol iyo afar iyo sideetan wadan oo oo la reydgareeyey baa isagoo baa laleeyahay soomaalidu waa damoos korrupt waar waxaan halkan corrupt ku nabar noo sheega ya waa waa co- perception weeyaan more than anything else perception dadka maskaxdooda galay galay galay galay waaya adduunka maskaxdooda galay ya qoladaa waxaa samaysaa anigu warqad baan u qoray waxaan ku wuri nimayo dhegaysta arday aanad imtixaan siin oo aanad la fadhiisan oo aanad koor siin oo aanad miyaad aduu iska reed garayn kartaa mana aragta horta halkan ma timi ya mana arag mala awaal xageed koorskaad qaatay maxay tahay ee zero waa keenay ya maanta marka waxay tahay waxa weeye nimankana reed garanaya inay halkan yimaadaan oo nala hadlaan oo nala sheekaystaan systemka iyaga eegaan internetka iyaga eegaan websiteka iyaga eegaan bugaagta iyaga eegaan budgetka iyaga eegaan dabeetana wax ka soo saaraan hadda kadib ma aqbalayno ya nin meel heblaayelay joogo uu yidhaho soomaalida waa corrupt maskaxad ma- maxkamaddaan geynayna wallahi bilah ya waa corrupt corrupt halkee na- na tus maxaa corrupt muxuu yahay marka runtii nidaamka disciplineka wayna baray ee nidaamkan iminka layna geliyey discipline wayna baray waxaa ka mid a waa dhegeysa dakhligaaga kordhi adeer because waxaa la yaqaanaa g d p-gaaga la yaqaan wadankaaga utuulagaa la yaqaan xataa dad lacag waxaa idin soo gashaa la yaqaan economigaaga la yaqaan cashuurtaad qaadaysaa kuma fila nin seexday baa tahay baa lagu odhanaya halkaa gaadhsii sanad walba bilowgiisa waxaan ku heshiinaa sanadka dambe dakhliga lagu gaadhaya yaan ku heshiinaa sanad walbana intay noo qabteen waan ka badinay
dowladda federaalk soomaaliya ee dhowr jeer waxay ku faantay inay joojinayso musuqmaasuqa dalka ka jiray ha yeeshee cadaymaha la helaya ayaa muujinaya musuqmaasuq uu kasii daray markii ay talada qabtay madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo madaxtooyada somalilan ayaa si adag kaga jawaabtay eedan u soo jeediya gudoomiyaha xisbiga wadan ee somalilan afhayeenka madaxweynaha somalilan maxamuud warsame jaamac oo ka hadlay hadalkii dhowaan ka soo yareeyay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadanikaas oo salka ku hayay eedamo loo jeediyey madaxweynaha somalilan muuse biix cabdi afhayeen maxamuud warsame jaamac oo maanta saxaafadda kula hadlay magaalada hargeysa ee caasimada somalilan ayaa eedaha loo soo jeediyey gudoomiyaha wadan ku tilmaamay kuwa aan saliya raad lahayn islamarkaas aan kaga gambanayo hadaldaaca iyo isku dirka qaybo ka mid a deegaanada somalilan oo xisbigaasi ku hayo qabsoomada doorashooyinka kusoo fool leh ee madaxweynaha iyo kuxumadiisa oo ka howleyihiin sida doorashadaasi loo qaban lahaa sidoo kale wuxuu ku eedeeyay gudoomiyaha xisbiga wadani iyo shruucda xulista xubnaha komishinka doorashooyinka uu iska indhatirayo Een, waxaa labiyo labaatankii bishii tobnaad labada kun iyo sagaal iyo tobanka ee maalintii shalay toole warbaahinta hadalka jeediyey gudoomiyaha xisbiga wadani hadalkaasi wuxuu u dhignaa hadal uu gudoomiyuhu hore u jeediyey oo uu mar labaad ku celiyey nuxurka hadalkaasina wuxuu daaranaa ama uu salka ku hayay kamaagis uu gudoomiyuhu ka maagayo in dalkan ay doorasho ka qabsoonto iyo inay doorashooyinku socdaan soomaalidu waxay ku mahmahdaa makhraatina madal baa la dhigtaa masaajidna dhagax baa la dhigaa marka koowaad sharciga iyo arrimaha doorashadu aada ugu dheeraaday dooddiisa doorashaduna waxay ahayd mid jaban sababtu ay tahay xeerka doorashada xeer nambar labaatan laba kun iyo kow qodobkiisa saddex-iyo tobnaad wuxuu si cad u qeexayaa shuruudaha iyo waddada loo marayo xulista xubnaha komishanka guddoomiyu wuu yaqaanaa wuu garanayaa laakiinse wuu u bareedhay inuu iska indhatiro taa beddelkeedana xeerkuna wuu ka marakacayaa shacabka dalka jamhuuriyadda somalilanna si cad ayay u yaqaaniin xeerka doorashooyinku waxa uu dhigayo lambar laba guddoomiye cabdiraxmaan wuxuu sheegay in madaxweyne muuse biixi cabdi uu dib ugu celiyey golaha guurtida xubin ka mida xubnihii ay soo gudbiyeen xaasha haddii ay jirto taasi guddoomiye cabdiraxmaan qowl iyo qoraal wixii uu ku hayo inuu caddeeyo bedka soo dhigaa laga doonaya hadduu taa awoodi waayo oo bannaanka keeni waayana dee shacabka somalilan siday u rumaysanayaan markii mararkiisa dambe iyagaa iyagaa ay u taallaa oo sheegi doonaa Een, u malayn maayo sida in dib loo rumaysanayo qowl iyo qoraal ayaana lagu muujiyaa dee wixii la hayo ee caddaanaya qof mas-uuli oranayo toddobaadii lasoo dhaafay waxaa deegaanada somalilan ka taagnaa khilaaf dhacay doorashooyinkaas kaas oo u dhexeeya xukuumadda somalilan iyo xisbiya siyaasiyadda ee ka jira gobollada waqooyi ee soomaaliya dowladda maraykanka ayaa la sheegay in ku fashilantay dagaalka ururka al-shabaab ee soomaaliya ka dagaalama cabdicasiis siciid beered ayaa warkan faahfaahinaya wargeyska new york times ayaa qoray warbixin uu ciwaan kaga dhigay dagaalka aan dhamaadka lahayn ee maraykanka uu ka wado caalamka madaxweynaha dalka maraykanka donald j trump markii uu talada dalkaasi la wareegay waxa uu ballan qaaday inuu soo gabagabeyn doono waxa uu ugu yeeray dagaalka aan dhamaadka lahayn ee maraykanku uu ku jiro isla markaana ciidamo fara badan oo kamid a milatariga maraykanka ay ka wadaan qaybo badan oo kamid a caalamka sida uu qoray wargeyska new york times haatan ma jiro wax dagaala oo dhammaaday iyadoo ciidamo badan oo kamid a maraykankana lagu daabulay qaybo badan oo kamid a caalamka tobanaan kun oo kamid a ciidamada maraykanka ayaa loo daabulay qaybo badan oo wadamada caalamka kamid ah waxaana kamid a wadamadaasi soomaaliya afghanistan ciraaq iyo wadamo kale oo ay kamid tahay syria wargeyska new york times waxa uu sheegay in maraykanku uu ku fashilmay siyaasadaasi islamarkaana haatan aysan jirin wax laga qabtay dagaalada maraykanka uu kula jiro waxa uu ugu yeeray maraykanka argagixisada sida uu qoray wargeyska new york times tiro lagu qiyaasay lix kun ilaa toddoba kun oo kamid a ciidamada maraykanka ayaa ku sugan geeska afrika iyadoo tiro ka badan shan boqol oo ciidamada gaarka ee maraykankana ay ku sugan yihiin soomaaliya sida uu qoray wargeyska new york times kuwaasi oo taageero siiya ciidamada kumaandoosta soomaaliya islamarkaana howlgallada gaarka ah fuliya wargeyska new york times waxa uu tilmaamay in maraykanku uu ku fashilmay wax ka qabashada dagaaladaasi iyo sidoo kale ka guulgaaridda dagaalada maraykanku uu ugu yeeray dagaalka aan dhamaadka lahayn islamarkaana uu ka wado qaybo badan oo kamid a caalamka kuwaasi uu kula jiro waxa uu ugu yeeray argagixisada ama ururka alqaacida warbixintan uu qoray new york times waxay imaanaysaa iyadoo ciidamo fara badan oo kamid a maraykanka ay saldhigyo ku leeyihiin gobolada soomaaliya gaar ahaan gobolka shabeellaha hoose gaar ahaan garoonka beledoogle ee gobolka shabeellaha hoose waxaana inta badan ciidamada maraykanka ay howlgallo gaara ka fuliyaan qaybo badan oo kamid a soomaaliya kuwaasoo isugu jira howlgallo toosa iyo sidoo kale duqeymo ay sameeyaan diyaaradaha droniska maraykanka cabdicasiis siciid yuusuf redio cadaadu muqdisho saldhig cusub oo boliis ayaa laga hirgeliyey garoonka diiradaha awaas khaliif ee magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan bashiir cabdulaahi cisman ayaa warkan ka soo diray beledweyn wasiirka amniga maamulka hirshabelle iyo gudoomiyaha gobolka hiiraan ayaa si wadajira u dhagax dhigay saldhig boolis oo laga dhisayo garoonka diyaaradaha gooskhaliifa magaalada beledweyne gudoomiyaha gobolka hiiraan cali maxamed caraale iyo taliya ku-xigeenka booliska hirshabelle ayaa soo dhoweeyey waana soo dhoweynaynaa cid kasta oo rabtay inay maaragtay dalkan iyo dadkan wax u qabato waa soo dhoweynaynaa waana dhiirin gelinaynaa insha allah marka aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin waxaan idin leeyahay soo dhowaada in maanta gudoomiyaha gobolka hiiraan uu halkan loo dhagax dhigayo saldhigga booliiska eraboorka ugaas khaliif runtii waxa waaye muxuu ahaay wax weyn oo nagu soo kordhay waaye waxaan u mahad celinaynaa dowladdii dhaqaalahan bixisay aan saldhiggan ku dhisanayno iyo amisonoo mar walba muxuu ahaa garab nagu siisa sidii aan howlaheenna shaqo iyo waxyaabaha naga dhiman ee nooga caawin lahayn hadday tababar tahay hadday dhismo tahay dhismayaal badanee hore noogu soo dhisanaa jiro tababaro ee ilaa hadda gacanta kula jiraana jiro oo ciidamada ayagaa mar walba noo tababaro marka amison waa u mahad celinaynaa
saldhig booliis oo ka hawlgeli doona ogaas khaliif international airport sidaa darteed halkanna waxaan u joognaa imika hadda inaan dhagax dhigno arrintaas wasiirka amniga maamulka hirshabelle cabdiqaadir aadajeelle oo dhankiisa ka hadlay ayaa sheegay in ay soo dhoweynayaan dhismaha saldhigga laga hirgelinayo garoonka diyaaradaha ogaas khaliif ee magaalada beledweyne dhagax dhigno saldhigga booliska ee elboorka waas khaliif elbort waxaana ugu mahad celinaynaa inta ka gacan geysatay anigoo ku hadlaayo golaha wasiirada iyo dhammaan dowlad goboleedka hirshabeelle waxaan u mahad celinaynaa mar labaad iyo mar saddexaad inta gacan ka geysatay insha allah waxaan rajaynaynaa in maaragtay howsha ay sii socoto bashir cabdulcusmaan warbaahinta cadaado beledweyne warka habeenee raadiyaha xadaado ayaa dhegaysanaysaan markaan akhbaarka caalamka qaar ka mid a wadamada yurub ee hubka ka iibiya waddanka turkiga ayaa sheegay in hakiyaan hubka ay ka iibin jireen waddanka turkiga kadib markii ciidanka turkiga ay gudaha ogoleen waqooyiga waddanka suuriya turkiga wuxuu hubka ugu badan dabadda kaga yimaada uu ka iibsan jiray maraykanka iyo yurub balse turkiga ayaa moodah inuu hadda uu jeestay dhinaca ruushka isagoona horey uga iibsaday hubka gantaalada difaaca hawada waddanka suuriya warka habeenan kala socotaan raadiyaha xadaadnagantaas warka caawa waxaa soo saaray mahad nuur axmed anigoo xasan ayaa halkan ka timinaya tani kulan dambe habeen wanaagsan saaxiib yaal